habeennimadii xalay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weeraro culus ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ay ka samaysteen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada hoose haddii aan ku horumarno shabeellaha hoose xalay waxaa la weeraray saldhigyo ay shisheeyaha ka samaysteen baraawe intaa u dhexaysa ambareysa iyo baraawe deegaanka buulocolow golweyn shalambood iyo sidoo kale danow dhammaan deegaanadan waxaa ku sugan shisheeyaha gaar ahaan kuwa ka soo duulay dalka uganda dagaaladan ayaa waxaa la qaaday waqtiyo isku beegan taasoo qalqalgelisay ciidamada shisheeye ee uganda faahfaahin dheeri ah lagama helin walow ay dadka deegaanka ah sheegeen in dagaaladu ay ahaayeen kuwa aada u culus sidoo kale milatariga mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxa ay weerar kala duwan ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka deegaanada askarta dowladda federaalka lagu weeraray waxaa ka mid ah buulamareer degmada qoryooley iyo sidoo kale magaalada jannaale dhowr saldhig oo ay halkaas ku lahaayeen ayay ciidamada dowladda federaalka weerar kala kulmeen mujaahidiinta dagaaladan ayaa iyana waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha intaas waa shabeellaha hoose sidoo kale waxaa intaa dheer in mujaahidiinta ay weerar kala duwan ku qaadeen saldhigyo ciidamada maamulka jubbaland ay ka samaysteen degmo iyo sidoo kale deegaan dhaca gobolka jubbada hoose saldhig degmada afmadow ay ka samaysteen askarta axmed madoobe ayaa weerar lagu qaaday halkaasna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay sidoo kale deegaanka yoontoy oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ayaa isna weerar culus lagu qaaday waxaa halkaas laga kaleeriyey ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo inta badan halkaa dhigta isbaaro ay dadka kaga qaadayaan lacago baadah isla gobolka jubbada hoose xalay mujaahidiintu waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka husingow ee gobolkaas milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalaya keliya ma aanay weerareen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ka samaysteen gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose sidoo kale waxaa jira dagaal culus oo isna xalay mujaahidiinta ay ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed dagaalka lagu qaaday ciidamadan ayaa waxa uu ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool iyadoona lagu beegsaday askarta la shaqeeya xabashida isku soo wada duuboo dagaaladan lagu qaaday labiiyo tobanka saldhig oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ah ka samaysteen gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli maalintii shalay taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka oo si dirqi ah kaga badbaaday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen inta u dhexaysa guriceel iyo dhuusamareeb waxaana halkaas ku dhintay saddex askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa